xanuunka kaduudiyaha loo yaqaano ayaa fara ba-an ku haya dadka soomaaliyeed kaasoo ah markii labaad oo soomaaliya lagu arko si safmara xanuunkaasi oo xumad iyo qandho siyaadaa leh ayaa sida dhakhaatiirtu ay sheegeen waxaa gudbisa kaneecada doctor maxamed xuseen oo agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo ayaa jamaal faarax adan wuxuu uga warramay xanuunkaasi kaduudiyaha iyo siyaabaha la isugu gudbiyo runtii xanuunkan ee kaduudiyuhu magaalada gaalkacyo labadii bilood ee ugu dambeysay dhibaato culus ayuu ku hayaa waxaad garanaysaa haddaan tusaale kuu soo qaado guriga shan lix qof ay ku nooshahay ama gid waa ku wada dhacay hadda ama laba ama hal ayaa ka badbaadaya marka waa culayska yani xagga muxuu ahaa bulshada uu saaray waxaan ognahay qofkaas markuu xanuunkaa ku dhaco wuxuu ka maqnaanayaa shaqooyinkiisa caadiga ahaa oo shaqada aaday ama ilmuhu hadduu ahaa inuu iskuulkiisii iyo cayaartiisii caadiga ahaa inuu aado toddoba ilaa iyo afar iyo toban maalmood buu qofka xanuunkii calaamadihiisa uusan u dhaqdhaqaaqi karin marka dhibaato culus oo ah caafimaadka bulshada ayuu degmada gaalkacyo xanuunkaana waktiga haddaan kula hadlayo ku hayaa
xanuunkan marka maxaa keena
xanuunkan waa xanuun ah viral disease virus baa keena viruskaasna runtii toos isagu qofka muxuu ahaa viruskaas waxaa gudbiya waxaa gudbiya muxuu ahaa kanaaco marka waa sida xanuunka dunada dumada iyadoo waxaa weeye xanuunka dumada si qofku u qaado qof kaloo xanuunsanaa waxaa jira wax u dhexeeya oo labada qof xanuunkaisaa gudbinaya marka kanaacada nooc ka mid ah ayaa xanuunkan muxuu ahaa kaduudyaha ay soomaalidu u taqaana gudbiya oo qof xanuunkii qeybay kanaacadu cunaysaa kanaacadu marka markay baahaato waxaa dabeecad u ah qofkii kaleo ay dhigi ka raadsanaysa aayaysaa marka insankii cusbaa qaadan waxay ku hunqaacdaa awal qashinka caloosheeda ku jiray marka sidaas ayaa baarisku wuxuu u gudbaya qofka kale
hore waxaa loo sheegi jiray kanaacadu inay xanuunyo xanuuno badan keebto sida malaariyada oo kaleeto laakiin habeenkiina dadka ay cunto hadda laakiin waxaa laleeyahay kanaacadan keenaysa xanuunkaani maalintiibay dadka cuntaa baa laleeyahy arrintaas ma jirtaa
kanaacadu horta ma ahan qof wax xanuunka keena iyadu ma ahan waa xanuun gudbiye iyadu ujeedada qofka kanaacadu inay cunaysa waxa weeye inay nafaqeena ka hesho ay noolaatay rabtaa laakiin broseskaas ay cunadeeda ku raadsanaysay ayay xanuun gudbinaysay marka kanaacooyin kanaacadu behaviorkeeda wuxuu yahay inay maalintiin ay tahay inta qoraxda soo jeedo muxuu ahaa way gabataa waa sida xayawaankaas dhaqan uu leeyahay jira labada muxuuha cirguduudna waa markay u kacsan tahay jeceshahay inay cunadeeda hesho marka behaviorka noocaas oo kanaaco ay ayay xanuunka ku gudbisaay dadku marka waa dhici karta inay arkeen observation ah haddii kanaacadu maalan ay hesho meel degan dabeel badan aan lahayn xataa maalinta intay kacday wax cunaysaa laakiin maalintii waxay og tahay dadku inay cashaashaynayaan qoraxdii ifku xataa ma ay jeclaan ku magacaysido laakiin markay hesho muxuu ahaa deegaan ama meel ku habboon inay inta socoto cuno ay raadsato way raadsanaysaa laakiin badanaaba waktiyadan ognahay anagu inay cunada ay doonato waa labada muxuu aha ciir guduudeed waa aroorta hore iyo bakrka markay tahay si marka dadku ay u ogaadaan kanaacadan malaarida gudbisa iyo midaan gudbinaysa kaduudyaha xanuunka iyo viruskiisa maxaa farqa u dhexeeya labadu waa isku qabiil waa kanaaco la kanaacada waxay iskala baxaysaa muxuu ahaa jilib jilib hoose marka waa laba jilib oo kala duwan kan kanaacada keenta maalan waxaa la yidhaahdaa gudbisa keenta ma ahan xanuunka qof iskaga qaado qofka gudbisa waxaa la yidhahdaa muxuu waa anophelis baa la yidhahdaa nooca la yidhaahda midaana waxaa la yidhahdaa indis muxuu egypt midaan muxuu ahaa kaduudiyaha iyo gudbisa iyo iyo bahalkii muxuu dengue feverka iyo xanuunka la yidhahda zika bahalkii virus disease oo la aragtiin hadda brazilia ku bilaabay inay hooyooyinku ay dhalaan ilmaha madax yarada leh saddexaas xanuun isku hal muxuu ahaa jifi oo hoosoo kanaacada ka tirsan ayaa wada gudbisay inta la yaqaan ilaa iyo hadda isbitaalkiina marka waa isbitaalkii guud ee gobolka mudug imise kiis baa laydiin keenay muddadii xanuunkan uu jiray arrintaas waxaan rabaa bulshada weynta inaan muxuu ahaa war ka siiyo xanuunkan wuxuu inan kaga soo bilowday koonfurta weliba magaalo madaxeedana muqdisho ayay kasoo dadka jiradu kasoo bilaabtay ilaa iyo jubbooyinka hoose marka warbaa suuqa bargalay oo leeyahay istaalada haddii la tagoo lagu daweeyo qofkaas marka xanuunka marka kacayo waxaan u malaynayaa gaalkacyo ruuxda warka noocaasa ku tiri kuteentaa inuu soo gaaray dadka noo imaanaya runtii oo isbitaalka soo raadinaya wax ka helaan waa jiraan laakiin sida dadku u xanuunsan yihiin isbitaalka uma yimaadaan iyadoo warka noocaasa suuqa la geliyey marka taas waxaan rabaa inaan uga jawaabo xanuunka kani wuxuu u baahan yahay qofku inuu gacan caafimaad helo gacanta caafimaad oo la helaya isbitaalka gaalkacyo weyn oo gobolka meeshii ugu habooneed weeye xirfad yaqaana qof walbaba dhibaatada gaar ahaaneed oo markaa haysa wixii kaga aadana laga siinayay dawada isbitaalkuna waxay yeelayso oon ahayn inay wax tarayso haba yaraatee ma jirto daawada markaad u haysaan waa kalmaatin mise waa daawo rasmi wax ka qabanaysa xanuunka Ee, xanuunka kodoodiyuhu xanuunada kale oo baaralka ayuu la mid yahay wax dawaa specifica ma leh oo gaar ahaaneed laakiin qofka waxaan ka daweynaa waxaa weeye calaamadihii ku yimid ayaanu ka siinaa muxuaha wixii remediga ah sida hadduu madax xanuun ku badan yahay haddii madax- madax- madax bahalka muruqyo xanuunka ku badan yahay haddii matalan kala goysyada uu xanuun ka jiro ee, haddii matalan muxuaha cabitaydku ka qofka ka yaraado ee, calaamadaha noocaas oo kuwa ugu muhiimsana qandhada aada u sarraysa madax xanuunka muruqyo xanuunka iyo kala goysyada oo ku xanuunaya